intaan ku dhashtay labaatan iyo shan sana jira inta waxbarashada wax kasta intaan ku dhameeyey marka axmed waxaa lagu doortay shaksiga gobolkan victoria ayaad kow ka noqotay bal arrintaas dareen intee alag bay ku gelisay alxamdulilah ko um, you know, ma- magacay awoodkaas ku qoran yahay lakin dadkaa leh It's for the community um, it's, a, it's a huge honor alxamdulilah Maxaa- lakin maxaa ku mutaysatay marka
um, young australian of the year uh, for shaqada oo community aan u qabtay dadka shaqada shaqada aa qabatay maxay tahay oo sh- dad shaqo loo raadinayo oo dad oo lagu saacidayo maxaa la lahi jiray um, school marka waxaad leedahay hay-adaa leedahay hay-adaadi organizationkaaga eh, dhalinyarada waxay u qabataa inay shaqo u raadiso in waxbarashada ay ka caawiso saas aad iyo aad aad iyo aad Waxay- waxbarashada dadka lagu saacidayo maxaa la dhihi jiray iskoolka um, shaqo loo raadinayo shaqada muhiim waa because qofka haddii shaqo siisid wixiisa kale dhan dhibka kale dhan uu ka ilaalinaa ma fahanti uh, because qofka busy waayo qofka wuxuu isku qabsanaa asina you know, dadkiisa wax usii qaban karaa um, wixii kale aan ku- weli kusii helay maxaa waay shaqada aan soo qabtay marka covidka ee dhacday dadka you know, weli vaccineka loo loo- la siinayo um, yaad ka caawiseen aan ka caawanay Uh, weli dowladdan lemaha dowladda oo federaalka oo xataa la- lala diiltamayo Um, dadkii markii hore oo covid qabeen oo cunto iyo billska iyo wixii dhan aan ku saacidnay uh, familiyo badan um, so alxamdulilah dad- shaqadaas dhanaa laisku wada koobay an waxay dhaheen waxaa la jira waxaa helaysa ayaan marka shaqada- dadaalkii dadaalkii dheeraha aad aad geysateen adiga iyo dhalinyarta saaxiibadaada ah si dadkaas aa u caawiseen ayaa waxay dowladdu kuu garatay shaksiga sanadkan inaad noqoto aad iyo aad waayahay waxaad noqotay marka shaksiga sanadka ee gobolkan victoria waxaan la soconaa in uu jiro shaksiga sanadka australia oo dhan oo eh, bisha january ee soo socota la qaban doono taas tartan ugu jirtaa ha taasna uu jira so aniga hadda victoria young australian of the year adaa ka sharxan ka sharxan victoria dhan um, so victoria hal qof aa kasoo baxayo oo young ah qof oona victorian of the year ah oo oo oo qof weyne qof weyne um, then waa bixin waa bixinaa afar qof waa iyo local hero iyo senior australian oo qof oo kuli oo oo soo qabtay wax konton sano soo shaqeynaya halkay tegaysaan canberra tegaysaa caasimadda australia ah and then prime ministerka iyo waxay kulli meesha wada joogaan iyo governor general oo dadka mas-uul oo sare ah um, waa waa loo tagaa and then maxaa la jira way way kula hadlayaan waa- waa la- waa waa u sheegaysa shaqada soo qabatay kabacdi maxaa la jiray waa announcementaa la sameynaa qofka Qof- oo qofkii noqda loo ogolaada ah, qofkii loo ogolaada marka een, waxaad la kulmaysaa eh, ra-iisul wasaaraha wadanka australia een, eh, waxaadna u sheegaysaa inta hadda aad noo sheegtay oo ah inaad dhalinyaro caawisay iskuulka kuwa ka dhacay aad aad ku caawisay in waxbarashadu qiimo leedahay een, xilligii adkaa ee coronaviruska dhibaatadii jirtay inaad caawiseen eh, community gaar ahaan jaaliyadda soomaalida iyo kuwa kale afrikaanka ah marka waxaasoo dhan markuu ra-iisul wasaaraha dhageystay iyo guddida eh, arrintan qahabilsan maxaad rajaynaysaa um, insha allah haddii raayaan australian of the year waa raay laakiin um, dad, dad badanaa joogaan wadanka wax badan usoo qabtay dad oo um, waxaan arkaya dad oo caasimadaha kale kasoo baxay stadiada kale kasoo baxay oo young doctors ah young um, qof- scientists dad badanaa joogaan oo maxaa la jira maasha allah wax, wax badan soo qabteen so it's gonna be waa cidda noqon doonta lama yaqaan ah ciddi noqon doonto ma yaqaan.
waay adiga markii gobolka u tartamaysay afar qof ayaad isugu soo horteen een, meeshii ugu dambeysay afartooda een, aduunbaa soomaali ka ahayd ama madow
Ah, ha category ha gabar kale oo sudan ah jirtay oo australian ah, victorian of the year u socotay um, laakiin labadan la ahan afrikaan laakiin anaa soomaali ha soomaalida dhalinyarada adigoo kalea ee australia guud ahaan ku nool maxaa fariin u diri lahayd next year maxaa rabaa inaan arko qof kale oo soomaali oo oo ku dhex jira oo ta- oo tartanka inuu galo inuu raayo young australian ama australian of the year ama senior australian or local hero inay raayaan um, four categories a jiraan soomaali badanna way joogaan oo dad waaweyn ah dad oo maasha allah dad yar yar dad dhexdhexe oo oo da-dooda dhexdhexe ah kulligood way raan karaan so maxaan iga filinaya inaad soo istaagtiin oo qof kale inaa inaa inaa soo qortiin oo soo sharaxo and then soo istaajiyo waay axmed intaad ku dhalatay waad ku kortay soomaali weli ma tagtay weliya ma tagin af soomaaliga aad u fiican yahay marka sidee kugu suurta gashay in af soomaaligaaga uu saan u fiicnaado dad badan oo oo oo xataa soomaaliya ku dhashay ayagoo weyn halkan yimid baa afkii lumiyey adiga see kugu suurtay inaa afkaaga ilaasho waa waxaa guriga lagu saaciday waaye aabihii hooyo iyo weli maxaa la jiray familka waa lagu xoojiya inaa afka barto inaa guriga afka ku hadlo ah because adi haddii afkaada maanta hilmaamtid qof kale baran ku dhahayo afkaada inaa baratid adila isku adiga ku fiican yahay adiga ciyaarkaada u fiican yahay inaa afkaada taqaanid so anaka afkeena anakoo yaraan lahay daranka haddaa rabtin wax wax kasta kala barta wax kasta kala ku hadla laakiin guriga markaa joogtid dadkaada la joogtid afka soomaaliya muhiim waa inaa ku hadashid so that inaan kaa tagin maasha allah aada u mahadsantaha thank you